waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin
xilli uu sii xumaanayay xidhiirka dowladda soomaaliya iyo imaaraadka carabta kadib heshiiskii saddexgeesoodka ahaa ee somalilan d b wol iyo ethoobiya iyo ismaandhaafkii ka dhashay lacagtii malaayiinta dollar ahayd ee ka timid imaaraadka carabta ay ciidanka ammaanka soomaaliya ay ku qabteen garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho taasi oo dowladda imaaraadka si weyn uga xumaatay sheegtayna inay joojiyeen kaalmadii iyo tababarkii ay siin jireen ciidanka soomaaliya iyo howlihii kale ay dalka ka hayeen ayaa waxaa arrintaasi markii ugu horraysay ka hadlay dowladda imaaraadka carabta gaar ahaan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalkaasi anwar maxamed qarqaash qarqaash oo waraysi siiyey laanta afka carabiga ee b b c da ayaa sheegay inaysan imaaraadka marnaba ka shaqaynin wax wax u dhimaya midnimada ummadda soomaaliyeed isagoona xusay in heshiiskii shirkadda d b wol ee dekadda berbera uu ahaa mid ay la galeen xukuumaddii hore ee soomaaliya oo aanay kala xaajoonin somalilan hadalkaas oo xiisad ka dhex abuuray gudaha maamulka somalilan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa si kulul uga hadlay heshiiska dekadda magaalada berbera ee dowladda imaaraadku ay sheegtay inuu ahaa mid ay horey ula gashay dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ciro oo shir jilaaid ku qabtay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo xisbigiisii kulmiyo ay wax badan qarinayeen xaqiiqda dhabta ah ee ku aadan cidda sida rasmiga u gashay heshiiska saldhigga iyo dekadda berbera hase yeeshee arrinta soo baxda ay tahay mid siilaanyo uu somalilan kaga tegay taariikh madow siduu hadalka u dhigay waxaa jirtay su'aal muwaadin kasta isweydiinayey oo reer soomaaliya ahi muddadii ugu dambaysay madaxweyne siilaanyo iyo madaxweyne muuse biixi maxay shacbigooda iyo baarlamaankooda uga qarinayaan inay soo bandhigaan heshiisyada ay sheegeen inay la galeen dowladda imaaraadka cidda dhabta ee seexday waayo heshiisyadan ugu dambayn waxaa shacbiga reer somalilan lahaa xukuumadaha kulmiyow u caddeeya oo keena heshiisyada dhabta ahaa waxa uu dhammaaday xilligii aa wax qarin karayseen wallaahi wuu dhammaaday oo bilaahi wuu dhammaaday waxaa maanta caddaatay oo u caddaatay shacbiga reer somalilan in kulmiya shacbigiisa calankiisa iyo ciiddiisa khiyaameeyey sirmaqabeellow sahna kulmiyow waxay huursanaadaanba hadimooyinkii aad dalkan iyo dadkan ka gasheen waa kuwa ogta ka caddaaday qarannimadii iyo madax bannaanidii somalilan waxay naga luntay oo inaga ambatay waxay mar labaad ambatay oo la ambaday madaxweyne siilaanyu wuxuu ka tegey taariikh madow guddoomiyaha xisbiga wadani ee horey looga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday somalilan ayaa xusay inuu dhab yahay hadalka dowladda imaaraadka carabta ay ku caddaysay in heshiiskii dekadda iyo saldhigga berbera ay la galeen dowladda soomaaliya laakiin siilaanyo uu ku qiyaamay siduu yidhi shacabka somalilan sidaa darteedna uu mudan yahay in lagu qaado qiyaamo qaran
heshiisyada dekadda iyo saldhigga berbera oo dowladda federaalku saxeexday ayuu uga dhigay in xukuumadda somalilan la gashay dowladda imaaraadka jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta anwar maxamed qarqaash waraysi uu toos u siiyey b b c da laanta afka carabiga hadalka dowladda imaaraadku waa dhab wasiiru dowlaha imaaraadka wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin somalilan aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qarannimada soomaaliya wuxuu yidhi safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihin somalilan siilaanyo wuxuu jebiyey dastuurka wuxuu khiyaameeyey shacbigii wuxuu himiladoodii ku raday hog madow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado khiyaamo qaran sidoo kale waxa uu sheegay in khiyaano taasi la mida uu galay madaxweynaha maamulka talada iminka haya ee somalilan muuse biixi cabdi oo uu sheegay in lagu wareejiyey dukumentiyadii iyo cadaymihii heshiiskaasi islamarkaana uusan ka hadlin oo uu ka aamusay waxaana ugu dambayntii ugu baaqay inuu iscasilo oo uu xilka banneeyo si loo qabto doorasho horle oo halkaa ka dhacda madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu qayb ka ahaa shirqoolka iyo dhagarta kulmiya u maleegay shacbiga somalilan madaxweyne muuse biixi wuxuu haystay fursad markuu kursiga madaxweynaha ku fadhiistay oo ahayd inuu saxo khaladkaas ama shacbigiisa iyo baarlamaanka u soo bandhigo khiyaamada qaran ee madaxweynihii ka horreeyey sameeyey midna ma samayn wuxuu yidhi heshiisyadii dawladdii hore gashay waan fulinayaa kuwaasoo ay maanta caddaatay inay noqdeen heshiisyo ka dhaxeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda imaaraadka madaxweyne muuse isagoo kitaab qur-aanag ugu dhaartay inuu daacad u yahay shacbigiisa iyo dadkiisa wuxuu been u sheegay shacbigiisa kana qariyey in heshiisyadaas soomaaliya saxeexday shacbigiisa wuxuu u caddeeyey madaxweyne muuse in heshiisyadaas dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka soomaaliya ay wada galeen ee ay kala seexdeen inuu fulinayo waxaa u bannaan madaxweynaha laba arrimood midkood inuu yeelo inuu iscasilo dadkana saamaxaad weyddiisto kuna dhawaaqo in la qabto doorashooyin madaxweyne oo cusub waxaa kaloo u bannaan hadduu taa yeeli waayo in lagu qaado khiyaamo qaran ma jiro wax warar ka soo baxay madaxweynihii hore ee somalilan siilaanyo iyo madaxweynaha xisbiga talada haya ee kulmiye muuse biixi cabdi ee ku aadan arrimaha eedaynta cidro iyo hadalka wasiira dowlaha arrimaha dibadda ee waddanka istaga imaaraadka carabta ee ku aadanaa arrimaha heshiiska berbera iyo cidday la galeen
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali